shacabka ku nool magaalada raamo ee ismaamulka mandheera ayaa ka cabanaya biyola-aan iyo weliba koronto la-aan ka jirta xaafadaha qaar waxayna dowladda ismaamulka mandheera ka codsadeen in xaafadaha biyola-aanta iyo weliba koronto la-aanta ay ka jirto baahidooda ay wax ka qabtaan waa kuwan qaar ka mid a bulshadaasi oo warbaahinta istaal la hadlay aniga buuladoodaayaan degannahay soddon sana hadda fadhinna biyo korna waa nagala qaasiye hoosna waa oonaan u baadnay dhegta uun biyaha dadka hebel biyaha iska cabbaan dhegta maqlaynaa biyaha noogu dar intaanna waa deganna saddex imbiyaa meeshaan gashi saddex daba waa dooranay haddaanna waxaanba ku tashannay inaan xabad kuraaho tahay inaanba qaf siinin marka oonaan ugu baadnay ilmaha koronto dadka qaar ma haysto meesha waa ku dhibaataysan horta biyaa noogu xoog badan oonaan ugu baadnay soddon sano ninkii badna fariisho cabaa dadna oon u bahay waa isku dhib qabnaa biyaan qabnaana hadda dhulka la geli marka waa dhirgintaanal dhahay soddonka sanoon degan aas-aaska buuludooda ayaan heen dadka gadaal ka soo degayaa biyo cabaa soddonka ruux dadka deganaayin oonaan ugu baadnay haddaa wax noola taaranaa biyaha noola soo suro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ana cali gaabaal idhaa reer raamo waa nahay waxaan degannahay buuldooday aan degannahay buuldooday jid ma lah biyo ma lah wax udooda ma lah walaah berkada oo saddex xaba firish la geli intii dadkii haddana soomaalia dhaheen buuldooday biyaa la geli magaalada dhammaan waa ooman tahay laakiin dooday waa sii daran tahay oo dameera qaarkood dhaansanay dad dameero dhaansana oo wiwi aadaa jir aniga waxaan dhihi lahay dowladda dadka ha soo fiirisa meesha dhib lagu qabo iyo meesha kale ha soo aragta waxaan joogaa buulada la dhaha buula tawakal tawakal gaar ahaan raamow ay ka xisaabsan tahay biyo waxa la dhaha ma qabno biyo woota aan rabnaa tafadal inala siiyo biyo calaa xaafad xaafad kasta in la soo geliyaan rabnaa firish bismillaahi raxmaan raxiim faadima xasan daahiraa layidhahaa doodaayaan degannahay korontadii biyaha la gili xig yar ay ka gashay annagoo dhammaalo ma qabno wixii noola qaban kara wax nooga daran biyahaasi korontada ma laha ilmaha isguul noogu jiro ka nooga akhrisan lahay laydka dhileedaan lacag ku bixinaa bil kasta waxaan rabnaa inay noola geliyo biyogelin xaafadda nus yar ay ka haysataa korontada qayb badideed waa ooman tahay biyo ma haysata korontona ma haysata afkeedana waxaa laleeyahay dooday biyo iyo koronto mid walba ay haysataa dad yar in laisku qadiyana ma fiicno xaafadda nuska yaroo korontadii biyaha hela inayna lagu dara ma rabno annaga koronto iyo biyo midna ma haysan inayna caawiyo korontadii biyaha aan hellaan rabno dhibkaa ina laga hadlo saanu sugayna korontada waxaaba nagu soo gala kaambaaynka kale cabashada bulshada raamo ee ismaamulka mandheera ka soo yeertay ayaa sidaan oo kale dhowr jeer oo hore warbaahinta ista ay ula wadaageen ilaa iyo haddana ma jirto sida ay sheegeen wax cabashadooda ka soo jawaabay balse waxa ay rajo ka qabaan in mar uun dowladda ismaamulka mandheera ay cabashadooda ka soo jawaabi doonto maxamuud maxamed sheekh maxamudulla fakir warbaahinta ista mandheera